wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar oo lagu magacaabo bader cabdilcaadi ayaa sheegay in dowladda masar aanay indhaha ka fiirsan doonin biyo-xireenka ay dowladda etoobiya ka dhistay webiga aniil kaas oo uu sheegay inuu dhibaato kusoo kordhiyey muwaadiniinta masaarida waxa uu tilmaamay in biyo-xireenkaasi aanu ku tilmaami karin biyo-xireenka horumarka balse uu yahay biyo-xireen ay etoobiya leedahay marar badanna ay dowladda masar sheegtay inay tallaabo qaadi doonto dowladda masar waa dowlad xeelado badan iyo taba badan heli karta biyo-xireenkaasina ma ku tilmaami karo biyo-xireenka annahda balse waa biyo-xireen ay leedahay etoobiya wuxuuna saameyn ku yeeshay masar qasabna ma aan tallaabo weliba inaan shaacino laakiin waxaan ku dadaalayno waa inaan yarayno ilaa maa xad dhibaatada uu biyo-xireenka nagu leeyahay ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar يعني مصر طبعا يعني دولة ليست قليلة الحيلة مصر لديها رؤية واضحة جدا جدا في التعامل مع هذا السد ولا أقول عليه سد النهضة وإنما هو السد الإثيوبي لتداعياته السلبية على مصر عندنا إجراءات عندنا تحركات انما مش بالضروره ايضا الكل كل شيء سيتم الاعلان عنه انما الهدف الاساسي هو بالتاكيد التقليص الى اقصى حد ممكن او الى ادنى حد ممكن من مخاطر هذا السد على مصر warkan ayaa ku soo aadaya iyadoo gobolka ay ka taagan tahay xiisada u dhexaysa itoobiya iyo masar taasoo sii xoogeysatay markii dowladda masar ay iskaashi difaaca la saxiixitay dowladda federaalka sheegtayna inay ciidamo usoo diri doonto soomaaliya